الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق laa yukallafu laguma kelifayo alcabdu addoonkii bal dee waa waqtigay jireene laakiin khaadimkii iyo ruuxii ajiirka iyo dhammaanba waa dee la xukumuun min alcamali shaqada xaggeeda maa laa yudiiqu waxaanu karahayn oo shaqadii wax ku culus oonu awoodu lahayn oonu karahayn laguma kelifayo haddii lagu kelifana in lala qabto weeye oo lala shaqeeyo oo bal hawshaas dee waxa weeyaan si looga fudaydiyo kole axaadiisa baabka inooguba iman doontana madmuunkooda iyo waxa ay yihiinba adugu waynu soo maray barhkoodna alfaadahooda baynu soo maray wuxuu uhi musanifku xadaثana cabdullaahi bnu yaziid qaala xadaثana saciid bnu abi ayuba qaala xadaثani bnu cajlaana can bukayr bni cabdillaahi can cajlaana can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam sanadku waa dadaynu soo wada maray kolley saciid ibnu ayub baa nuskadayda ku sugane waa saciid ibnu abi ayub ibnu cajlan waa maxamed oo waynu marar baynu soo aragnay isagoo aabihii ka warinayay isagoo saciid ulmaqburi ka warinayaba waynu soo aragnay imaka aabihii kama warinayee nin kaleu ka warinaya islaga isaga isku dabaqayiin oo siqa oo bukayr ibnu cabdillahi ibnu lashaj la yidhaaho oo reer madiine asalkaa markii dambe masar degay ayaa uu ka warinaya waana isla dabaqo waa qolooyinkii taabiciinta u dambeeyey bukayr baa markaa ibnu cajlaan aabihii oo cajlaan ah muula faadima kaba warinaya marka wuxuu idhi abu hurayra rasuulkii ilaahay baa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilmamluuki ruuxii lalahaa ee addoonkiiba ahaa waxa u sugnaaday dacaamu cuntadiisiiyo wa kiswatuhu hugiis oo dee cuntadiisu ruuxan sayidkiisa ayay saaran tahay inuu weliba waataa aynu soo marray wuxuu cunayo un inuu wax kaba siiyo dharkiisa iyo aradbeelkiisna isaga ayay korkiisa tay waajib ku tahay waxaanaynu soo marray waxa uu xidhanayo inuu wax ugaba xidho taas baynu soo marray intaas waa inaan soo ogaanay walaa yukallafu lama kelifayo oo min alcamali shaqada xaggeeda malaa yudiiqu waxaanu karahayn oo waxaanu awoodu lahayn oonu karahaynna laguma kelifayo waxaanaynu soo maro baabkii ka horeeyey waxa weeyaan waaciinuuhum calaa maa gulibuu lafdi xadiis baynu sidaa kuba soo maray u kaalmeeyo wixii kaba qaalib noqonayay waxaa kaloo inoo horeeyo xadiiskii abudar oo imakana soo noqonaya walaa tukalifuuhum maa yaqlibuhum fain kallaftumuuhum maa yaqlibuhum faaciinuuhum marka haddii shaqo ku culus loo diro ruuxii khaadimka ahaa waa in lala qabto ee waxa dee aanu karahayn oo isagii ku culus oo ka qaalib noqonaya yaan loo dirin xadaثana cabdullaahi qaala xadaثana layso qaala xadaثanii bnu cajlaana kolley cabdullahi bnu yaziid waa kii sanadka hore bay nooguba sugnaa xadiiskuna waa xadiiskii hore un ruwaadun baa isyar bedesho halkaa saciid ibn abi ayub baa lays ibnu sacad yimi qaala xadaثani ibnu cajlaana can bukayrin ana cajlaana abaa muxamedin waa cajlaan oo muxamed aabihii waa muxamed ibnu cajlaane ayaa xadaثahu ay xadaثa bukayran weeye bukayr u waramay qabla qubayla wafaatih waktigii uu dhiman doono un waa in yar ka hor dhimashadiisiibuu u waramay oo wuxuu ugu warramay annahu cajlaan samica inuu maqlay abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam lilmamluuki dacaamuhu wa kiswatuhu walaa yukallafu ilaa maa yutiiqu waa xadiidkii makaan soo laqbaynay uun oo cuntadiisi iyo kiswadiisii baa u sugnaatay walaa yukallafu lagumana kelifayo oo lafdigii min alcamal baan halkan la socon waana xadiid keliya ruwaadun baa dee oo alfaadaha isla yar dheerdheeriyiin ilaa maa yudiiqu wuxuu karaya un mooyeen xadaثana musadadu qaala xadaثana yaxya can اlacmashi qaala qaala macruur mararna biabi darin xadiidkana waa xadiidkii aynu hore usoo maray casharkii kan ka horeeya ayuu inoogaba sugnaa macruur ibnu suwayd baa wuxuu yidhi waxaanu soo maray abidar baanu maray halkay ku marayaanna waa halkii uu markii dambe deguu ku dhintay ee rabada la odhanayay walxaal calayhi korkiisa sawbun mara ay tahay wa calaa khulaamihii addoonkiisa korkiisana xullatun xulladi ay tahay badladhuna waa laba maro oo isku mid ah korkiisa ay yihiin kolley xadiiskii hore aynu soo maray calayhi xullatun wa calaa khulaamihi xullatun baynu soo aragnay oo korkiisa waxa saarnayd xullad ama uu qabay khulaamkiisana mid laba mid ah wax laga kala de ay ku kala soocnaayeenoo hadhow lagu kala garto kana inuu sayidkii yahay kana inuu addoonkii ama mamluuggii yahay may jirin waana tii ay weydiiyeen sababtii halkaas horena waxaan kuba soo fasirnay sababtan musaawaadka keenay ee say caadadoodu ahayd addoonkii iyo sayidkiisu dhar ahaan iyo cuntaan kumay sinaan jirina waxa isaga arrintaa wax ka bedelay halkanna bal lafdigan calayhi thawbun kolley maalintaa horena waxaan soo sheegnay dee riwaayo ruwaadda intooda badan ee xadiidkan lagaba wariyey waxay ahaydun cibaaradoodu taas bay ahaydee laakiin ismaaciiliye baa dee calayhi thawbun wa calayhi thawbun lafdigaas sawtow buu kuba wariyey oo taan macnaa kaba soo dhignay isagoo dee laba sawb oo kala midaba ay xidhnaayeen oo midna aanu dee isuguba mid ahayn inay dhahaayeen haddaad dee maradan aada mawlahaaga ama mamluugaaga uu huwan yahay aada qaaatid adiga xullad dhan bay kuu noqon lahayd lafdiganna waaba kanoo maraa korkiisa ahayd laakiin qulaamkiisu xullad dhan baa ahayd maraa isaga korkiisa ahayd laakiin qulaamkiisu laba maroo isku mida ayuu xidhnaa u xidhay dee isagaa siiyee faqulnaa waxaan nidhi low akhadta haadaa waa sababkan ziyaado aada isaga dee uu xullada ugu noqday ee uu isagu xidhan yahay haddaad qaadatid oo adugu kan uu huwanyaho waa cadayta haadaa ninkan mamluugaana aada siisay khayrahu sababkan waxaan ahaynoo sabab kale aada siisid kaant xullatan adiga xullad dhan oo qurux lahoo dee markaa ayay kuu noqon lahayd bedlad bay kuu noqon lahayd laba maroo isku midood wada xidhantay haddaad isaga intaad wax kala siisid sababkan ee kaaga u eega uu xidhan yahay aada soo qaadatid qaala markaa wuxuu yidhi isagoo sheegaya sababtii musaawaadkan qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam ikhwaanukum waa walaalihin kolle xadiidku isagoo intan ka dheeriyey inay nin iscaayeen oo uu hooyadii ku ceebeeye taas baa inoo horeysay rasuulka ilaahay uu ku yidhi inaka fii mur inaka mruun fiika jaahiliyatun uu ku yidhi ikhwaanukum walaalihiin waay weeye oo jacalahum اllahu taxta aydiikum ilaahay wuxuu kaba yeelay waa walaalihiin waayo khawalkum khawalakum ikhwaanukum saa lafdigii dadkan khadamadiina waa walaalihiinoo ilaahay baa wuxuu gacmihiina hoostoodu kaba yeelo wataa maanta ayagii sheeganaysaanba faman kaana akhuhu ruuxa walaalkii yahay taxdayadii gacantiisa hoostiisa uu ku sugan yahay falyudcimhu mima yakul waxa uu isagu cunayo wax ka mida ha quudiyo ha siiyo walyulbisu ha u xidho mima yalbasu waxa uu xidhanayo wax ka midana ha u xidho walaa yukalifu yaanu ku kalifin maa yaqlibuhu camal iyo shaqo isaga ka qaalib noqduu kari waayo yaanu u dirin oonu ku kalifin fain kallafahu haddii uu kuba kalifo maa yaqlibu wax ka qaalib noqonaya isaga oo hawshiba badan howl culus oo isagii aanu keligii karahayn ayuu u diray falyucinhu calayh dee hala qabto oo ha u kaalmeeyo falyucinhu ha u kaalmeeyo calayhi waa dee calaa hada alcamal camalkaa iyo isaga ha ugu kaalmeeyo taawe kole xadiisu dee waa taa waan laqbeeyey intan oo dhan waayo waa inaanu soo wada maray macnahaan iyo dee barhkoodna alfaad iyo riwaayo ahaan baynu kuwa soo maray baabu nafaqat rajuli calaa cabdihi baabun nafaqat rajuli calaa cabdihi wa khaadimihi sadaqatu ruuxu nafaqada uu addoonkiisa waxaan uu ku nafaqaynayo khaadimkiisa wuxuu ku nafaqaynayo bal zawjadiisa iyo awlaadiisa haddii ixtisaab meeshai jiro sadaqay u tahay waa shay la saaray waa waajib uu gudanayo ee waajibka la gudanayaana waxa weeye niyadii hadday dee ikhlaasiya meeshii uu jiro ixtisaab ajri baa laga helaa haddaba tanna waa waxyaalaha ajriga laga helayun bay kaba mid tahay walow dee nafaqadaas saaran ay tahay xadaثna ibrahim bnu musa qaala akhbarana baqiyatu qaala akhbaranii baxiir bnu saciidi عن خالد بن معدان عن المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول baqiye iyo inta ka dambaysa iyagoo sanun isugu xigaynu kitaabka hore ugu soo maray oo kala warinayo oo welibaan soo yar tarjamaynay intoodaba baqiyat bnu اlwaliid iyo baxir ibnu saciid iyo khaalid ibnu macdaan macdaan iyo muqdaam ibnu macdi karibo oo aynu saxaabiga ah intuba iyagoo san u kala warinaya kale ibraahim ibnu muusa ibnu yaziid asakhiir baa loo yaqaanay hoskiniki waa nin xaafido oo hiqa ah oo dee atbaacu taabiciintii raggii la kulmayna dabaqadii ugu waaweyneyd ah ama qolooyinkii ee ugu waaweynaa ah bukhaarina mashaayikhdiisii ka mid ah bal waxaan leenahay waa nin hiqoo xaafida asakhiir hama ibraahim ibnu muusa ibnu yaziid asakhiir wuxuu yihi markaa miqdaam annahu samica anabiya sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalu ku qowlayo maa adcamta wixii aada ku quudisa nafsaka naftaada naftaadaad siisay fahuwa sadaqatun oo waa shay dee hadda waa naftiisii wixii uu siiyey cuntada aan cunayn iyo waxa aan cabayn iyo waxyaalaha hadduu niyo fiican weeye maaha dee hadduu waan cunaya uun arrintu iyo shaawo gudashadeed haddii ay ka soo qaado cuntada uu cunayo ama waxa uu cabayo ama seexashada uu seexanayo bal ehelkiisa uu la kulmayo waxyaalahaas oo dhan niya ay soo gasho ixtisaab isagoo le daacadii in ugu quweysto ama xaqan dee uu markaa saarnaa uu guto oo kale shaygii mubaaxa ahaaba daaco isu rogaya sadaqu isu rogaya ajri baa laga siinaya ma adcamta waay faws wama adcamta waxaad quudiso waladaka ilmahaaga ilmahaaga waxaad siiso kollay dee kama tegayso waad siinaysaa ee haddana haddii ixtisaab meeshu yimaado dee waa waajib ku saaran khaasatan dadkii aan dee yaryaraa waajibku saaran weeye nafaqadoodiiyo waajibka gudashadiisii aada niyadaadaasi ay gasho taa aada wax ku bixiso wa zawjataka zawjadaada kale waa luqa aan laga badan yahay iyadoo ta'da lala xidhiidhiyo zawjataka la yidhaha luqada aada u badan ee aada u fasiixi wa zawjaka in la yidhaha un weyun ta' la gelin eh bal zawjadaada iyadna wixii aada siiso ee ixtisaaba waxaan ixtisaabka ugu qaydaynaa dee xadiid saxiixa inooguba sugan ba ahaa ruuxu dee hadduu nafaqeeyo calaa ahli ama ma nafaqeeyo ehelkiisa nafaqa yaxtasibuha ixtisaab uu laba imanayo waajibkan iyo faradkan saaran gudashadiisii aada gudati taas baa niyadiisa ku jirta ilaah baa ku faray waxaan la kaalaya oo dee ilaa tibu u laba imanaya ajri iyo thawaab baa loo qorya ama haddii kale wixii waajibkee saarnaa uu kaba dhici laakiin ajrigii meeshii ma imanaya haddaan ixtisaabkaasi jirin wa khaadimaka maxalu shaahidkuna halkan khaadimkaagan kuu shaqaynayana ee kolley haddii uu yahay in ruux ajiirana sida khadamadan oo kale dee kolley wuxuu leeyahay dee ujro kalena waa qaadanayaa dee kolley dacaamkiina khaasatan ciddii guriga kaba shaqaynaysa waa taas haddii laakiin wax kale uga qabanayo dee kolle day ujro ku heshiiyeen wax kale kuma laha haddii anu isagu dee isu laazimin ama aanay shardigooda kuba jirin laakiin waqtigoodiina mamaalik bay ahaayeenba la leeyaho dee wax kale iyo ujro uu siinayo maba jirinba isagii baaba dee isagii sheeganayo bal ku tasarufaya marka waa taa aynu soo maraye طacaamuhu wa kiswatuhu anlaa yukalafa min alcamali ilaa maa yudiiq tii baaba dee waajibku ahaa haddaba wixii uu siinaya dee dacaamkiisi iyo taasba uu ku nafaqaynayo waa wax saaran waa wax waajiba waa waajib uu gudanayo fahuwa kaasna sadaqatun sadaquu isaga uu yahay bal oo sadaqu u yahay bal adigu waxa weeyaan waxyaalahani dee kolley waa waxyaalihii isaga saarnaa kolley uu laba imanayey haddii ixtisaab iyo niyadaasi ay jirto iyadoo waajibkiina ka dhacayo waajibkii ruux gutay uu noqonayo ayuu ajri iyo thawaabna ka helayaa bal waxyaalaha lagu tirinayo xuduuda nafsi sida zawjo nafaqadeed iyo taas oo kale haddii laakiin ixtisaab aanu jirin dee xadiidkaa kale ixtisaabkaan ku fasiranaynaa kan ama aan ku qaydaynaye haddii uu la yimaado infaaqii waajibkii uu dhacaya horta ruux waajibkii gutay weeye oo infaaqii oo dee looma qabanayo laakiin niyadii ixtisaab haddaanay jirin ee ajrigan imika iyo sadaqadnimadan baa meeshii ka baxaysa xadaثna msdad qaala xadaثna xamaad bnu زaydi can caasim bni bahdalata can abi saalixin can abi hurayrata qaala anahu qaal bal sanadku kolley isna waan soo wada marray aan wada xusuusnahay sheekhan bukhaari waaba soo noqnoqdaya xamaad ibnu zaydna waa imaamkii caasim ibnu bahdara waa suurtagal inaan magaciisan labaad aynaan soo aragay caasim ibnu abinajuudna waa la yidhahaa najuud caasim ibnu bahdarana waa la yidhaahaa waa quradan toddobada ah nin kaba mida weeye oo axad lquraa'i sabco dee xujo iyo imaam buu ku yahay xaggan qiraa'aadka oo qiraaa qiraa'aadkan toddobada kaba mida ayuu isagoo dee yahayba qaari eedii bal qiraa'adan aqrina inagoo dee mandiqada uba badan weeye ama caalamulislaami loo badan yahay waa xafs ninkan la yidhaaho ee ku markaa dee kutubta badankooda dee dabcaadkii ugu horreeyeyna taasubaaba la madbaceeyey qiraa'ad kale dib baa loo madbaceeyey qiraa'adii ugu horreysay la madbaceeyey baabay ahaydee markaasaa daraaddeed caalamulislaami meel kastaba gaadhay haddaba xafs waa raawi uuna isagu quraada toddobada ah ka mid ma aha waxaa qaarigu yahay waa caasim xafs bnu caasim nin kale abubakar la yidhaah baa isaga ee las jira oo qaari aan raawiga labaadee uu leeyahay waayo toddobadan mid kastaa laba raawi buu leeyahay toddobadoodan ee bal waa raawiga labaad abubakar weeye ama shucba ninkan dee qiraa'adiisna waa xafs can caasim haddaba caasimkaas weeye caasimkan imakaan haynaa caasim ibnu bahdala ama caasim ibnu abinujuud kolley marka la eego heerkii uu qiraa'aad ka joogay xadiidka kama joogin waa nin siqaan leenahay barhkood dee taaha kaba hoos dhigeen laakiin uu heerku qiraa'ad kama joogo axaadiista kama joogo ahwaamiya buu halkan yeeshaabaa la yidhaahay laakiin bal waxa weeyaan waa ninkaa dee martabada leh amaa xafs dee waxa weeyaan xagga qiraa'aadka waa ninkaa qiraa'adiisi ay meel kastaba gaadha xafsa can caasimaynu inagu aqrinee kutubta inoogu madbacaysan tahay xuja waa imaamun fi lqiraa'a weeye laakiin xadiis markay noqoto waa nin aada u daciifa xafsa markay noqotee caasimka uma jeeda waa waraawiga xafse can caasim bn bahdelata can abi saalixin abu saalixna waa dakwaan hore inuu soo maray can abi hurayrata qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi khayru sadaqati sadaqata ugu khayrka badani maa wixii weeye baqaa macnaa reeba ka taga hinan qaninimo oo reebo oo dee ka taga qaninimo ma baqaa hinan oo waxay dee tahay bal matalan ruuxii waxbuu haystaa sadaquu la baxayaa sadaqadiisii hadduu wixii uu hayeba la wada baxo hadhow isagiibay baahi ku imanaysaa isagii baaba dhici karta inay gacantiisu gacantii hoosaysay noqoto inuu dad baryo xaajadaasi ku timaado waana ta loo diiday inuu ruuxu wixii uu haystay wada bixiyo laakiin haddii dee wixii uu hayey baa waxbuu ka bixiyey kifaayadiisii baa u harhsan wixii fadliga ahayd ziyaadadaa buu bixiyey in waxa weeye dee waxna way u harhsan yihiin uu isagu aanu cid kale ama cid ugu baahan oo kifaayadiisii ah sadaqo haddaba taasaa ugu khayr badanoo dee qur-aankaba in qulilcafw oo yasaluunaka maadaa yunfiqun qulilcafw oo kale waa wixii dheeraadka faadilka xaajadiisii dheera kifaayadiisii dheera taasee wixii isagu u baahnaa dee ma bixinayo taasba oo waxa weeyaan hadhow isagii baaba dhici karta inuu cid uba baahdo dhibtaasi ay timaado haddaba sadaqo waxa ugu khayrka badan waxa weeye mmaa kaana can dahri ghinan sida xadiidkan riwaayaadkiisa qaarkood mid ay wixii qaninimo korkeeda ujeedadu shay faadilo ruuxu bixinayo wax kifaayadiisa ay u harhsan yihiin mama taraka khinan bal macnuu kaa weeye way jiraan bacd alculamaa macno kale ishaaray oo wixii dee ka tegaya qaninimo oo haddii ruuxii dee qadar maaluu haya uu doonaya inuu wada bixiyo uu bixiyo u sadaqaysto nin ka soo qaado oo kale oo boqol kun oo faran doonaya inuu sadaqo ula baxo hadduu dee boqol ruuxoo minkun kuna siiyo iyo hadduu ruux bal matalan wixii ku kaaftooma oo de intii wax ku qabsan karo ku kaftoonsiin karo dee kaa qaniimada kaba tegay ee ruuxan waa ani kii almutasadaq caleyhi qanimadiisii wuxuu ka idheecayay mar markaa dee kifaayadiisii helay oo ku kaaftoomay wax ku qabsan karo waxuba tari karto taas baa kaba khayr badan dee wixii kale dhici karta hada maalineed intay noqoto beriba ama xataa habeenkiiba uu ka baahan uu ka baahan yahay bal waa macno bacdigoodna dee laftiga xadiidkuna u wada qabanayo ee laakiin maa kaana can dahri hinan iyo bal laftigaas ahaa baaba dee tafsiirka horean horreysiinee balkanna iyo sharaxa ama macnahaasna waa jira walyaddu gacanta alculyaa sare ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi gacantii asufaa hoose oo gacantii sarraysay ama alyadu alculya gacantaa sarraysa waa gacantan munfiqada ah waa tan wax la baxaysa weeye taas baa ka khayr badan gacantan hooseysa waa tii saa'ilad ahayd waa tii baryootamaysay oo dee dulligii su-aasha iyo dulligan akhdiga iyo wixii baaba jira taas baa kaba khayr badan gacantan wax bixinaysa ee wax sadaqaysanaysa ee munfiqada ah taas weeye alyad alculya ayaa ka khayr badan gacantan hoose wabda bilow biman tacuulu kolley maxalushaahidku inta dambe ayuu jumladan buu noqonayaa walow lafdigii dee sadaqa aanay noogu sugnayn markaad laakiin wax bixinayso wabda waxaad ku bilowdaa biman tacuulu cidaad nafaqaynayso oo dee haddaad wax bixinayso horta dee bal naftaadii markaa aan dhaafno zawjadaadii awlaadaadii waa dadka kugu horeeya nafaqadooduna waajibka ay kugu tahay haddaad ka tagtana aad ku dambaabayso iyaga ku horreysi qaraabadaadii aada u dhoweyd iyaguna hedee u baahnaa adiga waxtarkaaga kuwa waa ciddii aada nafaqaynaysay horta ku bilow dabadeed haddaad wax dheeraada hayso bal halkii kolba baahidu jirtay kuba bixi laakiin cidda nafaqadoodu ay ku saaranteed adigu tacuul macnaad nafaqaynayso kii caayilkoodii ama nafaqaynayaa tahay kuwa waxsiinta ku horreysiya oo ku bilow taquul waxay odhanaysaa imra-atuka weynaydaadu anfiq bal xadiidku kolley saxiixu inoogu sugan yahay bukhaarina waa wariyey maa kaana can dahri qina lafdigaa hore haba ahaado xadiidkii kitaabka bukhaariya saxiixa inoogu sugnaana wuxuu ku dhan yahay wabda biman tacuulu ayuu ku dhan yahay intani waa ziyaado kitaabkeenna ku sugan ay ma kalena ay xadiidka kuba soo dareen ay raaciyeen kolley intanna waa in mudraja weeyaan oo xadiidkiibay matnigiisii la xidhiidhaye abu hurayre kalaamkii weeye imaka intan inoo bilaabmaysa xadiidka marfuuci wabda biman tacuulu idraaj baa xadiidka jira taquul imra'atukana waa dee abu hurayre noosan dee dadkan aada nafaqaynayso ee biman tacuulu ay tahay inaad ku bilowdood ugu horreysiiso dee umuurahanaa jira oo waa macnahaase laakiin waxaan leenahay intani waa idraaj xadiidkana markuu saxiixa ku soo saaray intan muu raacina taquulu waxay odhanaysaa imra'atuka haweenaydaadu anfiq calaya dee aniga imasruuf aw dalliqni ifar ifur bay odhanaysaa wayaquulu mamluukuka kii aada lahaydee addoonkuna wuxuu ku odhan anfiq calaya aniga imasruufo inafaqee aw bicni haddii kale dee iska kay iibi cid kaloo inafaqaysaaan u tage wayaquulu waladuka ilmahaaguna wuxuu odhan ilaa man takiluni waxa weeya ilaa man takiluni yaad noo wakaalanaysa yaad nagu eegeysa aad nagu daynaysa dee haddaad nafaqada ad naga haysato bal cidda kaleed annaga noo arrinta iyadii aad u dhiibayseen u wakaalanaysa ama aad ku eegeysa ayay yihiin ma jirto macnuu waa maxay sababtan ah wabda biman tacuule loogu nafaqaynayo dee dadka nafaqadoodii baa ku saaran weeye nafaqadoodii baa laazim kugu ah haweenaydii haddaad nafaqayn weydo dee waa inaad sii dayso saasay ku odhan mamlugaagii waa taa aynu soo maray lilmamluki dacamu wa kiswatu haddaad nafaqayn weydo dee waa inaad markaa aad aad isdhaafisaba bal dee waxaa dhici dee waa la ilzaaminaya intanba nafaqadoodii maxaakimtii iyo dee suldadii way ilzaaminaysaayo bal waa ikhtiyaar la-aantiisina waa looga qaadaya waxyaalaha nafaqadoodii haddii aanu ogolayn oo uu haysto uu bixin waayo waa laga qaadaya iyadoo dee taasba waa laga goynaya haddaba mamluugina saas oo dhan waladkiisna cid kale ma laha ciddii nafaqaynsa waa isagoo saas baa dee adigu wabda biman tacuul waa tafsiir bay noo tahay lakiin waxaan leenahay xadiidkii marfuuca intaasu kuba dhan yahay intani waa mudraj waana kalaam abu hurayre macna xadiidkuna waa inoo cadiyin ama waa daahir baan ujeeda xadaثna mحamed بن kaثيiri qال أخbarana سfyaan عan mحamed بn cajلان عan الmqburiي عan abi hurayraةa qaala أmara النabiy slى الlaه عalيه waslم bصadqaة balsandku waa dadkaynu soo maray sufyaanuna waa hawri saciidna maqburina waa saciidba wuxuu uhi abu hurayra amara الnabiyu slى الlaه عalيه waslم bصadaqati rasuulka ilaahay baa dadkii wuxuu amray sadaqa ay la baxaan faqaala rajulu nin baa yihi cindii agtayda diinaarun diinaar daa baan haystaa waa dahab buu ahaa qaala anfiq calaa nafsiga de hadduu diinaar yahay horta naftaadii baa ka hor dee cid dadkii kale kaga xaqlee naftaada kaasi oo ku masruuf oo ku nafaqe qaala cindii aakharu haye mid labaadna waan haystaa qaala wuxuu uhi anfiqu calaa zawjatik zawjadaada dee taas iyadaa nafaqadeedu waajib kugu tahaye iyada ku nafaqee qaala wuxuu uhi cindii aakharu qaala wuxuu uhi anfiqu calaa khaadimika dee kaasna khaadim baad hadduu le waa leeyahay ee khaadimkaaga ku nafaqe kolley marka la eego xadiidka duruqdiisa qaarkood kutubta qaarkood dhacday anfiqu calaa waladika buu ihi waladkaagii dee waa halkan oo laba socoto iminka halkeedna kaba go-an ilmahaaga ku nafaqe kaasna uma bacdeed anta adiga haddii markaa ciddii uu masruufayey nafaqadoodii uu siiyo waxna weli ay dheer yihiin oo faadila uu haysto oo naftiisii iyo waladkiisii awlaaddiisii iyo zawjadiisii khaadimkiisii intaa markuu waxoodii iyo kifaayadoodii siiya hadday wax ziyaada oo haystaa jirto waa tan oo uma anta adiga absaru u aqoon badan halkan dhigaysa weeye oo wixii intaa dhaafsan ee waxa weeyaan dhaafsan dee cidda adigu aada ku sadaqaysanayso iyadoo ay tahay taasna dadkii aqaaribtiisaha dadkii jiiraankiisaha iyo waxaasi ay kaga xaq leeyihiin dadkii ka durugsanaa oo aqaaribtiisa cid aanayn ama jiiraankiisa cid aan ahayn de markaa wixii intaa ka ziyaadsanaa waa wixii la bixinayay w macnuhu intaa wixii ka ziyaadsanay waa wixii ay la bixinayay waa taa aynu soo marnay maa baqa ghinan ama maa kana calaa dahri ghinan oo dee kifaayadii kuwan marka la oofiyo ama la buuxiyo wix intaa dheeri waa cafi ama fadli weeye marka halkan dhigayso ee dee sadaqa ee aada bal u baahan eegna hubsana laakiin adiga taa u aqoon badan meelahaad dhigaysoo saxde waayo meelihii waa wixii la bixinayo taasi weeye ee meelihii ee ku habboonaa laguma bixinayo kol haddaad ciddii nafaqadooda ay laasimka kuwa ahayd aad dee waxoodii iyo kifaayadoodii aada dabooshay anfiqu calaa khaadimika uma anta absaru macnaa anta aclamu bixaali man tatasadaqu calayhi weeye adigaa markaa og eeg cidda aada ku sadaqaysanaysa xaalkooda aqaaribtii lehe jiiraankii lehe asxaabtii lehe dadkii kaleba le wey bal taasna kolley waa baabkaa iyadaa waan kaga baxayn halkaasu inoogaba dhammaaday oo addoonkii zawjadii awlaaddii waa dadka nafaqadoodu dee ay ruuxa laasimka ku tahay iyaga horta waxsiinta iyo infaaqa wixii kale kaba horeeya sadaqadii uu meel kale maalkiisa ku bixin lahaa iyaga kaba horeeya markay dee kifaayadoodii adigu ama taa uu siiyo kol haddii wixii intaa ka ziyaadsana dee meelihii ay kolba ku habboonayd buu eegi hubsan uu kuba bixin baabun idaa kariha an yaakula maca cabdi bal idaa kariha hadduu naco shaksigu an yaakula inuu cuno maca cabdihi bal xukunkiisu muxuu yahay xaaladu tay tahay oo waa taa aynu axaadiistii hore kusoo maray rasuulku inuu yidhi waadcimuuhu mima ta'kuluuna waxaa quudisaan oo wax ka siisaan waxa a cunaysaan wax kaba mid ah waxaanaynu nidhi kolley dee akligiisa iyo nafaqadiisa sida macruufka ayaa waajib ah ee isaar marka marka way fiicantahay musaawaadkuye laakiin maha shardi iyo waajib ma aha dee aan laga tegi karin oo ruuxu uu ciqaab ku mudanayo haddii uu macruufkii iyo wixii isaga kifaayadiisa hayd siiyey oo isagu waxyaalo khaasaba uu cunayo dee wixiisii inaanu ka qayb gelin horta laasim ma aha waajibna ma aha bal haddaba ine laakiin maxay tahay waa layna faray hadduu laakiin isaga yahay nin naftiisiiba ku cidhiidhiyayana oo kani adigu naftiisii ku celiyayana iyada taas maaha inuu yidhaha aniga dee saan ahay ha ahaadee waajib waxa ku ah nafaqadiisii macruufka ahayd inuu siiyaa waajib kuma noqonaysa bal markaa dee waxa a cunaysaan wax kaba siiyadaasna in wixii uun ay dee cuntadii aadee ay markaa lagu sinaado wixii la xidhanaya laguma sinaado waa saas saxaabadii aynu soo aragnayba ay kaba fahmeen bal ruux haddaba hadduu diido oo oonu markaa ama isagoo iska weyneynaya ha noqoto ama amrin ma iyadoo wixii bay yar yihiin oo wa wax ku filan aanay ahayn inuu wixii cuntadiisii la wadaagsado maxay arrintu noqonaysaa maxaa soo arooray baabka waata baabka inooguba imanaysa mawduuca waxaa kuba yimi xadaثna mحamed بن سلاm qال أخbarana mkhlد بن يزيد qال أخbarana بن jurayجi qال أخbaranii أbu الزubayr أnahu samca رajuلا ysأl jaabirا can khadim الrajuل sanadka koley ibn jurayج imika ma xusuusnayna hore usoo maray waayo waa nin axaadiiث badan caalima waa suurtagal leh laakiin aan anigu xusuusnayn inta kale waa dikrigooda waa inoo horeeyey ibn jurayجna waa imaam koley magaciisa dee waa jurajkani waa awowgiyo waa ku shuhuroobay magacuna dee laftiga juraj ba sida ka muuqatan caraba ma aha oo magacyadii ay carabi la bixi jireen ma aha waa dadka kolley mawaalida ahaawn magaciisa cabdulmelik ibnu cabdilcaziiz ibnu juraj baa la yidhah magaciisa waa cabdulmelik aabihii waa cabdilcaziiz awowga ayaa juraj ah oo markaas laakiin dee magaca aan badnayn ba waa taa aynu soo marray nin caabido oo reer bani israa'iila ama roobaantii nasaare kaba ahaa in juraj la odhanayo magacu waa magac jihadaasa ama dhinacaa kaba yimi haddaba tan buu kuba shuhroobaye waa nin laakiin baan leenahay tadliis badan ha lagu sheego laakiin nin imaamo weeyo aqoon sara lahaayoo culimadii iyo a'imadii reer maka waktigiisii ahaa cadaa bn abi rabaxna in badan laasimay malaa sideed iyo toban sanadood waa la joogay ee laasimay oo cilmigiisii aada uba dhaxlay abuzubayrna waa kan inoogaba warinayo abuzubayrna waa nin reer maka isbe wuxuu yihi abuzubayr baa ii warramay maxamed ibnu muslim oo maalin laweyd aan ka soo hadlaynay محمد بن مسلم وuxuu مqلay أنه سمع رجuلا محمد أmا أبوزبير محمد بن مسلمa مqلaya nin buu مqلay يسأل weydiinaya jاaبرا jاaبر weydiinaya عن khاaدم الرaجuل ninka ninkan u shaqaynaya ama مملugiisa ama khاadمkiisa إذا كفاahu hadduu kaga filaado isaga المشhقةa مشhقadii cuntada karinteed dee cuntadoo la kariyaa wax sهlan maaha wqti dheer bay qaadataa hadday tahay waxii dee cuntadii iyo mawaaddii lagu karinayay soo diyaarinteeda haddana dabka shiitaankiisa iyo karintiisii oo dhici karta iyadoo waqti kulul la joogo dabkiina uu dul fadhiyo ruuxi diyaarinta kale la diyaarinayo bal isugeyntani waa hawl haddaba mashaqadii jaanibkaas ahayd taxdiirka dacaamka iyo karintiisa haddii uu kagaba filaado iyo walxara kulaylkii oo kulaylkii dee waa dabka iyo karintan iyo waxyaalahan waa kulayl adaga taa uu kagaba filaado amara nebiyu su-aashu waa tan bay ahayd bal khaadimka caynkaasa ee hawshiisu taa tahay amara a amara miyuu amray annebiyu sala allahu calayh wasalam an yadcuhu ninku inuu u yeedho oo shaksigii dee rajulkan uu kaba cabiro can qaadimi rajul inuu marka cuntadii uu diyaariyo oo cuntada uu ku hawshooday kulaylkeedii iyo shaqaynteedii iyo karinteedii iyo isugeynteedii uu isagu tawaliyey inuu u yeedhuu fadhiisiye wada cunaan oo cuntada uu la wadaagsado taa rasuulka ilaahay miyuu amray saasuu yihi qaala wuxuu nacam ha oo uu amray dee kolley axaadiid kalena waabay waxa weeyaan kuba timi taasba waana kan xadiidku inooguba imanayo rasuulka ilaahayna saa waa ina amray axaadiida saxiixa inooguba sugan markaa ruuxii haddii aanu bal maalan wixiiba uu yar yahayna bal waxaa uga dara buu rasuulka ilaahay luqmad ama laba luqmadood ukla ama laba uklo haddii wixii aanu ku wada filaynba isaga kifaayadiisii kalena uu siinayo calaqal waxaan uu dee isagii ka shaqeeyuu kuleelkiisi iyo dhibtiisi iyo cilaajkiisii tawaliyey bal naftiisna waa la arkaa inay kuba tacalluqsantahe waxaa ha wada cuneen haddii aanay taasi dhacayna waxa kaba siiya sida xadiidkaba inooguba yimi kale qaala wuxu nacam ha ha rasuulka ilaahay u amray fain kariha laakiin hadduu naco axadukum axadkiin an yadcama macahu inuu dee mawlihiisii ama khaadimkiisii uu la fadhiisto oo uu halkan xeedhadiisii ama saxnigiisii la wadaagsado hadduu taaba karho oo aanay cajab gelin ama aanu kaba raali noqon falyudcimhu ukla oo ama dee waxa weeyaan waaba dee nooc in marka la eego caadadii dadkaasi inay dee sayidadooda wax la cunaanay mis la fadhiistaan caado iyagii umay ahaynba waa jaanibkaasi uba nacaya wixii baaba yaroo aan ku wada filayn sida hadalka safwan inooguba iman doonto oo kale ayaaba meeshii jirta oo tii baabuu deeta aanu la jeclaysan raalli ka noqon ama uu nacayba inuu isaga laba cuno falyudcimhu kule waxa ka siiya horta kan bal tiisii uu siinayay kifaayadu waajib bay ku tahay lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatu waa ta aynu soo maray laakiin kan noocan ee khaaska ana waxa ka siiyo falyudcim ha qoodiya ukulatan ukuladu waa bal waxa weeye luqmada weeye waa in mar afka la geliyo fiyadii gacantiisa waxa uga dara balkan isagoo kiisii kalena sugaya ama kiisii kala cunaya oo laftiga ukla haddii akla la yidhaahna waa mar wax la cuno masaru mardho weeye macnaa qadadii ama cashadii ama quraac waa mar wax la cuno waa cunto mar dee hagaag loo cunay taas baa akla laga cabira waayo waa masdaru mara sadeed haddii laakiin ukulatun la yidhaahdo waa luqmad waa marka mar keliya afka wixii la gelinaya ama luqmadii weeye taas bay ukuladu noqotaa bal haddaba haddii aanu wixii ku wada filaynba ama si kale aanu raalli ugu noqon wixii macruufka ahaa ee cuntadiisaana uuu dhammaynayu siinayo bal kana waxa uga daro ukulaha kaba siiyo bal kolley xadiidkana dee waa axaadiisa kalena way inooguba timi oo rasuulka ilaah axaadiid kalena way nooguba timee bal waxa weeyaan un ruuxii maaha dee khaadimka ahaa waxay leeyihinna waa kii dee dabaakh ahaaye karinayay yaanu khaadimba noqon yaanu noqoninba waxa weeyaan addoon la leeyahayba noqoninbe waxa weeyaa rasuulka ilaahay subaan salawaat ullaahi wasalaamu calayhna amraya in cuntadii dee uu ruuxan cuntadiisii uu wax ka siiyo oo uu ka dhigo mid laba cunayo macnuu waxa weeye sida ninkan cuntadan lahaa ee loo kariyey ee lacagteeda bixiyey kharajkeeda bixiyey waxaan uu xaq ugu leeyahay dee nafaqadii isagaa bixiya uu xaq uguba yeelanayo kii isagu waxa weeyaan ka shaqeeyey ee karinayey ee waxa weeyaan dhibtiisii waxa weeyaan ay gaadhayna xaq buu kuba leeyahay oo khidmadan iyo muqaasaat alxari waalcilaaj dhibkan iyo mashaqadan uu kalaba kulmaya diyaarintiisa ayuu xaq waxaan uguba yeelanayaa kana waa infaaqiya waa ninkii xoolaha lahaayo taasi uguba leeyahay haddaba dee xaqa ha laba ilaaliyo ha markaa hala fadhiisiiyo cuntadan waxa lagaba siiyo haddii cuntadu yartay ama si kale aan meeshii loo fadhiisinahaynbana bal wax ka mida cuntadii halaba siiyo iyadoo laakiin aynu soo maray oo waajibkiisu ay tahay dee infaaqiisii macruuf ama dacaamkiisii macruuf kolley loo dhammaynayo jaanibkaas baabun yudcimu lcabda mima yaakul waa xadiid kolley aynu soo maray waay cuntada ama addoonkii waa quudinaya waxaanu cunaya wax kaba mida waana axaadiidii markaan soo hayna waa xadiid adee iskuna dhowdhow barhkoodna kuwii hore soo noqonaya ayn xadiidkana horeynuu soo maray wuxuu yihi markaa musanifku xadaثna cabdالlahi بn msلmta qaale xadaثna marwan bnu mucaawiyaةa can الfadl bni mubashirin maalin dhaweynu baan sanadkan soo haynay fadl bnu mubashir oo xadiidka naftiisa ka warinaya waa raqamkii boqol iyo sideed iyo sideetan waanan ka soo hadalay kole waa inu dacfi ku sugaya waan idhi qaal samictu jaabira bna cabdالlaahi yaquulu kana الnabiyu salى الlahu عalayh waslm rasuulka ilaahi wuxuu ayuusiimi dardaarma bilmamluukiina dadka la leeyahay ee addoomaha khayran wanaag iyo in si fiican loola dhaqmo taas buu dardaarmi jiro bal sayidkiisii ay dee uu aanu iska sarraysiine u kaas hadday wax la cuno tahay wax la xidho ay tahay iyo dee mucaamaladii kaleba uu fiicneeyo bal uu kulaba sinaado wayaquul wuxuu odhanayaa adcimuuhum mima taakuluuna waxaa cunaysaan wax kaba siiya waalbisuuhum u xidho min labuusikum dharkiinana oo waxa wax kaba mida weeye dharkaa xidhanaysaan un wax ka siiya walaa tucadibuu khalq اllahi cadaabin oo ama shaqo ku culus oo ku kaliftaan waa cadaab si kale oo ama garaacdaan ama dee inta wax qoonsateen ama si kale a u dhibtaan taha ku cadaabina waa khalqi ilaahay khalqigiina maa ilaahay khalqigiisi weeyaan haddii kalena de waa laidinka goyn doonaayo ilaahay baa idin xisaabin oo waxaan idinka goyn doonaa horeynu axaadiiaasna u soo maray kana waynu soo maray babun hal yujlisu miyuu fadhiisinayaa waa axaadiis aada isugu dhow dhow khaadimahu macahu idaa akal ma laazim bay ku tahay weeye khaadimkiisii inuu la fadhiisiyo yidhah kaale ila cun anigo ay wada cunaan weeyaan oo markaa wax cunayo uu maciisa fadhiisiyo mase taasi laazim ma aha xadaثna mسdd qال xadaثna yaحya بن سacيid عan iسmاعيiل بn أbي khاalد عan abيه عan أbي هurayraةa رadي الله عanه عan النabiي slى الlه عليه وsلم qaal ismaaعiil بn abi khaalid maanta abihii buu kaba warinayaa ismaaعiil bn abi khaalid waa nin fiqa oo taabiciintii ama dabaqadee dambe kaba mid ah walow qol ay kasii yar dambayso laakiin aabihii oo dee cid kaloo in badan wax kaba wariyaan sa qays بn abi xaazimiye horena waan usoo aragnay aabihii buu maanta ka warinay aabihina magaciisa horta abu khaalid alaxmasi albajari waay magaciisa sacad way yidhaaheen hurmus way yidhaaheen dee kasiirna waa la yidhi o bal waa kaas xaafid bn xajar wuxuu kaba cabiraa maqbuul min athalitha waa nin maqbuula calaqal marka cid kale ay axaadiisii la wadaagsanaysa cid kale la warisay xadiidkiisa waa la qaadanaya oo waa qolada taabiciinta dhexe kaba mida kolleyna ibnu xibbaanna kitaabkiisan hiqaat ama hiqaadka waa ku soo arooriyey waa hiqaadka uu halka dadka uu u xukumay inay hiqaad yihiin inankiisan ismaaciilun mooye cid kale oo wax ka warinaysaana ma jirto waayo waa inankiisu baa wax kaba wariya wuxuu yidhi abu hurayra radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalama qaala إida jaaءa hadduu ula yimaada axadakum axadkiin khaadimu khaadimuhu khaadimkiisu bidcaami cuntadiisa axadakum waa mafcuulkii khaadimuna waa faacilkii cuntadiisii uu ula yimaado u keeno oo uu soo dhigo falyujlisu ha fadhiisiyo oo si ay u wada cunaan aan uga socnaan isaguba dee fainahu weliya xaqahu wa cilaajahu si rasuulka ilaahay xadiidkuba yihi kulaylkii cuntadani lahayd iyo shaqadiisii isagaa tawaliyey fain lam yaqbal taa haddaanu aqbalin oo ama waaba dee isagii marka la eega caada ahaan baa kaba xoog roonaato inuu isagii wada cunaan meeshii ma aha say dee kuba dhaqmayeen ama wixii baaba yar oo waa waxaan ku wada filayn falyunaawilu inuu waxa ka siiyo oo kan horta maaha kiisii uu cunaya kiisi waa u gaar ee laakiin kan uu haye uu kasoo shaqeeyu kulaylkiisa iyo dhibtiisa isagu dareemu dee taase kusoo dhibaatooday diyaarintiisa waxa ka siiyo oo luqmad ama laba luqmaba sida xadiidku kuba yimi kale waa xadiid inoo saxiixa macnahana inooguba yimi yaanu sanadkan xataa aanu lahaana abu khaalid kuba jire dee kutubtan saxiixa xdثna بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وإن مبارك قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال قال أبو محdورة كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه bal in سندka marka la ega abu yuنس البصري horowmaynaan soo arg magaciisana xاatim baa la yidhah بن أbي صغيرة waa xاatim بن أbي صغيرة waayo abu yuنse kalaa jir jira abu yunus oo beliba taabiciintii ah abu yunus albasri xaatim ibnu abi sagiira la yidhaaha abu sagiirahaasna magaciisa muslim baa la ay culimadu inoo soo naqliyeenna waxay leeyihin waa awowgiisii hooyo barhkoodna waxaabay leeyihin maya waaba hooyadii nin qabay weeyaan oo abu sagiirahan loo idaafeeyey de malaa soo koriyo waa taase waa ninkii hooyadii qabay waa la yidhi awowgii hooyana waa la yidhi waa xaatim isaga ma waa ibnu abi sagiira sagiirahaasaan ujeeda ama abu sagiiraha muslim laba yidhaaho waana nin hiqa a ninkani lagu kalsoon yahayo raggii taabiciintii ugu dambeeya waa qoladii ugu dambeysay ninka uu ka warinaya ibnu abi mulayka waa nin caalima faqiiha qaadina maka ka ahaa cahdig ibnu zubayr magaciisa waxaa la yidhaha cabdullaahi ibnu cubaydillaahi ibnu abi mulaykata oo abu mulaykahani waa awowgii markaa laba siyood baa nasabkiisa ay soo naqliyaan xaafidna fatxulbaari labadaba uu soo qaadaa ee aimada qaarkoodna intan dambe aan anigu sheegay bay ku gaabsadaane waa in magaciisa cabdullahi ibnu cubaydillaahi ibna cabdillaahi cabdillaahi kalaa yidhi marka cabdillaahi dabadeed buu abu mulaykahani imanaya ibna abi mulayka koodna cabdillaahiga dambe way gooyaano waa cabdullaahi ibnu ibnu cubaydillaahi ibni abi mulaykata kolleyba abu mulaykani waa awowgii ama awowgiisa labaad ha noqdo ama awowgiisa koobaad haba noqdo oo waxa weeyaan dee abu mulaykani waa zuhayr ibnu judcaan balwan waa nin reer bani taym oo qurayshoo dee waxa weyan ilaa sodomeeye saxaabaha soo gaadho taabiciya qaadina cahdigii ibnu zubayr kaba ahaa kolley axaadiis badanna saxiixayn iyo keyrkoodba kuba leh qaala haddaba ibnu abi mulayka wuxuu yihi qaala abu maxduurata abu maxduura yihi abu maxduura waa muadiniintii rasuulka ilaahay nin kaba mid ah salawaat ullahi wasalaamu alayh radia allahu anhu can abi maxduura oo rasuulka ilaahay dee kolley bilaal muadinkiisii waa naqaanay madiine intuu joogayna isagunbaa rasuulka ilaahay uba aadaamayey madiino iyo masjidka rasuulka marka la eego waxaa la wadaagsanayay ibnu umi maktuum salaada subax buu laba wadaagsanayey waa salaada subax ee laba aadaanlu laba wadaagsanayay walow labadooda aadaan ay aada isugu dhowaayeen oo san dee imaka ay u yar kala durugsayn aadaanadeenan arrintu aanay ahayn oo sunii rasuulka taas aanay ahayn waa labada aadaan dee taas salaad kaleo laba aadaan lahayd waqtigoodiina may jirinba laakiin quba marka la eegana nin sacdulqurdi la odhanaya rasuulka ilaah waqtigiisii ka aadaamay quba ama kaba aadaami jiray maka ayuu abu maxduura isagu kaba aadaamayay magaciisa kolley kuyada buu ku shuhroobay waa nin quraysh oo reer bani jubaxa oo safaanka inoo soo socday iskuba reer yihiin magaciisa aws iyo imaka samiir iyo magacyo kala duwan bay yidhaaheen bal kuyadiisaasu kuba shuhroobo waa nin aada u sawd fiicnaayo abu maxduuro oo waa muadinkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh maka markay noqoto haddaba abu maxduura wuxuu uhi kuntu waxaan jaalisan mid fadhiya cinda cumara radia allahu canhu cumar baan la fadhiyey id waktigaa jaa waxay waa suurtagal maka inay hayd waayo waa muadinkii maka safaana walow dee muslimat lfatxi ah markii hore madiine yar tegey haddana rasuulka ilaahi waa idmo makuu kuba soo noqdo makuu deganaaye id waktigaa jaa waxa yimi safaan bnu umayata iyadoon cumar la fadhin baa waxaa la yimi yimi safan ibnu umaya bijafnatin xeedho weeye ayuu la yimi safan ibnu umayata bnu khalaf waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaa mida fatxu maka dadkii dee adigu mu islaamin markaasna isagu waa ka tegayba wadanka ammaan baa rasuulka ilaahayna siiyey intuu nin ilmadeer ahaayen ammaankii uba qaaday oo uu soo noqdo waktina uu qabsaday oo rasuulka ilaahay baa saddex bilood siiyey uu kasoo fikiro dagaalkii xuneyn xataa wuu joogay rasuulka ilaahayna hub badanuu isagu lahaa silaaxu lahaa buu ammaan ahaan ugaba qaatay dadkii uu xoolaha badan siiyeyna uu ka mid aha waktigaasna weli ma islaamin ugu dambeyn markii dambe islaamkiisii baa fiicnaaday oo rasuulka ilaahayna xoolo badan markuu siiyey buu qalbigiisisaa ku kasbaday oo waa islaam islaamkiisna waa fiicnaaday abihi umayat bnu khalaf waa ninkii dee bilaal iyo dhibi jiray ee beder lagu dilay weeye umaye haddaba safaan baa wuxuu la yimi bijafatin xeedho yaxmiluhaa uu sidaanoo nafarun kooxi jamaaca fii cabaatin waa busta ama maro weyn oo saa kala furan ay ku sidaan macnaa xeedho yar oo ruuxu qaadi kara may ahayn waa xeedho dhan oo cunto uu kasoo buuxiyey oo weliba inta malaa dee wax adag oo ama sidan bustaa loo goglayba la dhex dhigay oo markaasay hareerayo de ama kuleylkeeda iskaga qabanayeen ama ha kuba hayeene dad baa siday nafar dee saddex iyo waxsaas gaadhay ayaa siday ama wax kaba badan tiba fawadacuhaa way dhigeen bayna yaday cumara cumar hortiisii bay dhigeen fadacaa cumaru cumar baa dee xeedhadii wuxuu ugu yeedhay naasan dad masaakiina baahna masaakiin ahayoo dee dadka badankoodu ay maa cunto gaara in la siiyo albaabada lagu celiyo mooyaane aan dadkaa dee bal waxa weeyaan magacale ama xoola iy aan soo ag fadhiisan jirin ayuu u yeedhay wa ariqaa weliba addoomana uu u yeedhay min ariqaa'i innaasi dadka addoomahoodii kaba mida dadkii addoommo ahaana waa addoommo dad kale leeyihiinna uu yeedhay xawlahu hareerihiisa kuba sugnaa faakaluu maca cumar bay la cuneen amiira almu'miniin uma qaala cinda dalik cumar baa waktigaa dee uu dadkaasna soo ururiyey ay la cunayaan ba wuxuu yihi facala allahu biqowmi ilaahay ha ku sameeyo qowm waa habaar qowm aw qaala wuxuu ihi laxa allahu qowman oo halkii facala bedelkeed ilaahay ha lacnado ama ha xumeeyo qowm yarqabuuna nacaya oo ka jeedsanaya can ariqaa'ihim dadkii addoommahooda ahaa an yaakulu macahum inay la cunaan oo kuwaa dee caadadoodu ay tahay dhaqankoodu uu yahay dadka addoommahoodaa inay ka kibraan oo iska weynaysiiyaan oo nacaya ka jeedsanaya inay wax la cunaan kuwa ilaahay haba halaago ha xumeeyo ama haba lacnado taas buu yidhi ficilkan rakiibana rakiiba yarqabo hadday cani ka dambayso jeedsi iyo nicid buu noqdaa hadday fii ka dambaysana jacayl iyo doonid buu noqdaa oo rakiiba fi dunya bimacnaa waa jeclaaday uu iishay weeye hadday noqoto rakiiba can dalikana waxa waa iskaga jeestay oo waa nacay weeyo kolba waxa ka dambeeya xarfu jarka ka dambeeya macnihiisa xadida haddii ay cani ka dambayso bimacna alicraab iyo kuri iyo nicid buu noqon hadday fii ka dambaysana raqbe iyo doonid iyo jeclaasho ayuu noqon haddaba imaka waatan oo waxay nacayaan oy kaba jeedsanayaan maxay an yaakuluu macahum ariqadoodii inay la cunaan faqaala safan safaan ba wuxuu ihi ama wallahi amada waa adaatu istiftaax sida alaadii bay laba mid tahay hadalkii baa lagu bilaabanaya lagu xoogeynaya wallahi baan ku dhaartee ma nargaba canhum dadkan addoomaha iyaga ah dee waanu islaamnayoo nukuwadii dee hore ee sayidnimo iyo waxaas imika ma jirto islaamkii baa dadkii simay markaa ma nacayno oo ugama jeedsanayno dee inay nala cunaan anagu laakiin maxaa jirta walaakin nastasiru waan la gooni noqonaynaa caleyhim korkooda oo ujeedadu cuntadii baa cunto dadkii ku filan ahayn intii de iyagii waa cuntada yaree fiican ayaa haaliban dee dadku xoolama wada laha oo wax dee wada gaadha oo haddaad khadamkaagii u yeedha iyo adiga kugu wada filaanaysa maaho marka dee intii fiicnayd ayaan la khaas noqonaynaa la gooni noqonaynaa nastasiru calayhim waan la gooni noqonaynaa calayhim wa cala alariqa waxaan kol baan hayno muxuu yihi laa najidu ma helayno wallahi baan ku dhaarane min aطacaami cunto aayibi fiican waa cuntada teeda fiican maa naakul wanudcim waxaan anaguna cuno iyagana aan quudino ka wada dheregno dee marka horeba lama diyaarin oo ma haysano oo taas sayidkii ama mawlihii iyo saaxib albeyt baa wax yar oo gaara loo karinaya dadkii kalena ama khadamkiina wax kale ayaa la siinaya marka cuntadii fiicneeda dayibka ahayd wax badan maahoo iyagii aan soo fadhiisno arrintu waa istisaare maaha nicid aan nacayno iyo inaan ka kibrayno ama aan iyaga leenahay dee la fadhiisigooda aan iska sarraysiinayna ma aha taas bun muhimku baabka wuxuu ah hal yujisu khadimu maca ida akal walow xadiidku xadiisyadii hore aynu soo maray oo haddii dee taa diidaba ama uu ka raali noqon waayo ama lafdigu haddii dee aanu saa yeelin bal waxa uga daro luqmad ama laba luqmadood ha kaba siiyo taasa waxay keenaysaa haddii ama wixii ay yar yihiin ay kooban yihiin oo kale sa lafdi muslimba kuba yimi inaanay laazim ahayn dee musaawaadka jaanibkaase lakiin cala aqal waxaanu kusoo daaree naftiisna ay kuba tacalluqda horta waxa kaba siiyo baabun idaa nasaxa alcabdu lisayidi addoonku hadduu naseexeeyo sayidkiisa naseexadna waa khidmadiisiibuu fiicneeyo muu khiyaansan wey fadliga uu leeyihi ajriga uu yeelanayo xadaثna ismaaعiil waa ismaaعiil بn abi wayso marar kala duwan aan soo aragnay malika qariibadiisiina qaala xadaثanii malik can naafici can cabdالlahi bni cumara ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaal sanadkuna de waa silsiladii la baxday silsilaة dahab waa silsiladii dahabka ahayd ujeedadu malika can naafic can ibni cumar bukhaariyo un uu yidhaahoba waa asax aasaniid sanadka ugu sixo badan oo silsilaة dahabi ma can maliki can naaficin can imaami naasiki haddaba ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm qaala wuxu uhi in alcabda addoonku idaa nasaxa hadduu naseexeeyo lisayidihi sayidkiisa uu naseexeeyo waaxsana uu u naseexeeyadu macnaa ma khiyaansan adeegii iyo wixii xaqee loogu lahaa khidme ahaan buu si fiican u gutay weeye taas bay naseexadu noqon waaxsana uu fiicneeyo oo cibaadata rabbi rabbigii cibaadadiisiina hadday cibaadadii rabbigiina uu fiicneeyey macnaa laba waajib baa saaran waajibka dee khidmadan sayidka bal haddaanu xoroobin dee kaba imanayo waajibkan khidmadii ilaahay iyo dee cibaadadiisii labadiibu wada gutay weeye oo labadiiba u wada gutay falahu ajru maratayn laba goor buu ajrigiisa yeelan dadka axraartaa waaba ka ajir badnaanaya markaa jaanibkaas laba farad baa saarnaa laba waajib baa saarnaa labadiiba waa wada gutay muu taqsiir xaggiisa kama wada dhicin iyada markaa laba goor baa ilaahay subxaana watacaala ma laba ajri buu siinaya axaadiisu kolley waa axaadiis noo socon doonta bal xadiidkan oo dee mar baan kolley wixii soo arooray ee cidi bal maalan laba ajri qaadanayay iyo xadiid bay noogu soo socotaa saddex intaa in ka badanna way jirtahay laakiin imaka horta bal xadiidka labaad baan la qabaynayaa laga yaaba kaasaan casharka ku joojin doonaa axaadiida baabkuna way noo sii socon doontaa in sha allahu tacaala xadaثna mحamed بن سلام qال أخbarna المحاaribiي qال xadaثna صالح بن xayin qال qاla rajul لcاmir الشhacbiyi ya abا cmri camir الshacbi waaba kan magaciisa laynoo sheegayna sharaaxiil muxaaribiguna kolley laba nin baa muxaaribi nisbadan u yimaada kutubta oo mid waa cabdالرaحmaan iبn mحamed iبn زiyaad baa la yidhah waana ninka imika halka loo jeedo cabdالرaحmaan iبn mحamed iبn زiyaad waa nin bal mثalا reer koufa ahaa oo bal dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeya ninka labaadna waa inankiisa oo iqa ahoo cabdالرaحim la yidhaha halkuu isagoo cabdالرaحmaan ka yahy cabdالرaحim iبn cabdالرaحmaan iبn mحamed iبn زiyaad abu ziyaadna kunyadiisa la yidhaha ee bal maanta ka loo jeeda waa kii waa waalidka weeye oo ninkaas baa dee sheekha bukhaari sheekhiisa ah ama kale waa dabaqadii uu soo gaadhay bal haddaba waxa weyi ama صالح بن ay صالح iبn صالح iبn xayaan baa horta ninka la yidhaahaa xayaankaas awowgaa ayaa laqabkiisa xayi la yidhaha saa daraaddeed baa kol saalix ibnu xayaan laga cabiraa kol saalix ibnu xayin baa la yidhaha mid waa magac midna waa laqab xaya labadana wuxun baa ku sugan awowgii oo loo nisbeeyey ee waa saalix ibnu saalix ibnu xayaan ama saalix ibnu saalix ibni xayi taas buu magacu noqonaya kolley waa awowgii oo loo nisbeeyey waa nin hiqa oo dadkii saxaabadii wax ka soo gaadhay laakiin aan laba kulmin ahaa ninkaas baa muxuu yihi qaala rajul licamiri nin shacbiyi ya abaa camrin ina anagu waa nin reer farisuu ahaa ama reer khuraasaan u ahaa shacbi buu ku yihi ina anagu nataxadau waxaan ku sheekaysanaa cindanaa agtayada waa iyagu waxay is odhanayeen dee caalimkana wuxuu ka doonayaa fatwo ana rajula ninku idaa actaqa hadduu xoreeye uma waladihi umu waladadiisi waa haweenaydii dee addoon ahayd uu la kulmaye ilmo u dhashay kolley hadduu dhinto way xoroobeysaaye intii waxa weeye aanu dhiman buu sii xoreeyeyba riwaayaadka qaarkood xadiidkana idaa actaqa amatow baa dhacday ama umu waladii may dhicinba addoontiisa lafdiga inoo dambeeyaba addoontiisa hadduu xoreeyo uu xoreeyey uma tazawajaha uu dib u guursado kaana wuxuu noqonayaa ka raakibin nin fuulay oo kale badanatahu hashiisii nin fuulay oo kale ayuu noqonayaa taasaan ku sheekaysanaa badanadu waa hadyigii maaha hashi un de waa sax bale cudmi badan yahaye laakiin markay idlaaqaan badanada neefka ay xaramka usoo wadaan iyo hadyigaa ayay u jeedeen macnuhuna waa maxay imika halkan ruuxu hadduu addoon buu lahaa abaal buu u galay oo ixsaan buu u galay oo uu xoreeyey dib buu u guursaday waxay ka dhigaysa wax nin ku laabmay ixsaankiisii wixii uu la baxay dib ugu noqdoo kale oo waxay kala mid dhigeen markaa nin neef deeniyeeye inuu xaramka geeyo usoo kaxeeyo xaggii xaramka hadyi buu wadaa hadyigiibuu dusha uga baxo uu fulay iyaguna qaaliban may fuuli jirin iyagoo wixiila waanu bixinay oo dee rasuulka ilaahay ba nin buu dariiq kuba maray uu kuba yidhi isagoo fuushadoo daalana war me lugaynaya war hashaada fuul deetuu yihi inahaa badana waa badana haddana uu ku celceliya wayxag deetuu yihi irkab markii ugu dambayn oo dee way iska ilaalin jireen markaa waxay ka dhigi jireen kol haddaad ilaahay daraaddii u bixiso doonaysa inaad xaramkii ku qasho in de khalaas caanaheeda iyo bahrigeed iyo waxa aad kaba dheeraato marka tan bay uga nadir dhigeenoo ninkaa hashi uu hadyiga u bixiyey fuulay oo kale ku intifaacaya ayay tan noqonaysaa nin wixiisii ku laabmay oo kale sadaqadiisii faqaala caamirun caamir baa wuxuu yidhi isagoo taa ugaba jawaabaya waa shacbiya xadaثnii abu burdata can abihi abu burda ibn abi musa alashxari weye baa ii waramay abihi abu musa igaba waramo qaala wuxuu yihi qaala lahum rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa ku yihi ثalaaثaة saddex qolo lahum ajraani laba ajri baa usugnaaday saddex qolo laba ajri bay leeyihin rajulu nin min ahlilkitaabi waa ahlulkitaab buu ahaa aamana bالnebiyi dadkii wax bedelay maaha nebigiisii buu rumeeyey waamana bimuxamedin de waa dadkii soo gaadhay ee nebi muxamedna isagoo markii hore alkitaab ahaay oo diintaa hore rumaysnaa buu rasuulka ilaahay rumeeyey bimuxamedin sala allahu alayhi wasalam falahu ajraani labadaa dee arimooduu la wada yimi ayuu laba ajir ku yeelanaya waalcabdu addoonkii almamluuku lalahaa idaa addaa hadduu guto xaq allahi xaqii ilaahay oo uu caabuday si fiican buu cibaadadiisii u fiicneeyey xaqa mawaalihi dadkii lahaa saydyadiisa xaqoodina waa guto si fiican buu ugu shaqeeyo muu khiyaansan waajibkii khidmada uu gutay kaasna laba ajri buu leeyahay maxalu shaahidkuna waa halkan horta warajulu nin kaanat ay u sugnaatay cindahu agtiisa ayayd amatun addoon yadowha uu tago faadabaha edbiyey oo faaxsana taadiiba si fiican buu edbiyey akhlaaqdii fiicnayd buu baray wixii fiicnaayo toosnaa buu baray waa edbiyey edbinta halkani maaha garaac iyo ulayn iyo wixii cunfi kuba sugnaa maaha ee waa akhlaaqdii fiicnayd iyo taas isagoon cunfi jirin darbi jirin wacallamaha waxbuu baray wixii ay u baahnayd ee diinteedii ay ugaba baahnayd ama umuurihii kaleo faaxsana tacliimaha tacliimteedii buu fiicneeyey uma actaqa isagoo saa fiican u galay saa fiican u rabeeyey ayuu xoreeyey fatazawaja haddana dib uu meher cusub maaha arrintii hore addoonnimadii hore maaha ee sidii dumarkii xortaa buu u guursado u guursaday falahu kaasna ajraan halkan ay yidhaaheen nin wixiisii ku noqdo kaluuba noqonaya mee arrinku kaas maahe laba ajri buu ku yeelanaya dhegaysta hadalkan qaala caamirun caamir baa wuxuu yihi ninkii buu la hadlaya reer khuraasaan acdaynaakahaa waa dee su-aashan ugaba jawaabay xadiid buu u sheegay rasuulka ilaahi axaadiistiisa oo xadiidkan weyna waanu ku siinay bikayri shayin shay la-aan ujro lagaa qaatay ma jirto ujro akhira waa leeyahay waa ujro dunawiya waqad kaana wuxuu ahaa yurkaw mid la fuulo oo fii maa duunaha waa masaladaadan jawaabteeda oo xadiid ka noqotay wax ka yar ila madiinati madiina ciraq uu markaa joogay wuxuu ga waramayaa cilmigii sidii loogu ihtimaamayey mashaqadii iyo dhibtii badnayd ee dadku cilmiga kalaba kulmayeen bal say arrintoodu ahayd waa xadiidkan wax ka kooban ayaa axad kaba midii intuu u baahdo ama ogaado ciddii xadiidkaa maqashay inay bil in uu socdo ay u jirto isagoo ciraaq joogay inuu madiino kuba sugan yahay ayuu halkaa dhici karta isagoo ka luga lugaynaya inuu halkaa kasoo safri jiray si uu xadiid ka ka yar uba maqlo haddana intii oo kale oo dhan buu dib u noqon jiray bal markaa waxa weeye intan in ka yar ayaa bil loo socon jiray dee taasna kolley namadejitu way badan tahay bal kitaabkaaba waxay noogaba imanayan xadiid saasoo bil loo socday waa inoo iman doontaaye bal waxa weeyaan cilmiga rixladiisii iyo socodkii loo soconayay iyo mashaqada uu leeyahay u adkaysigii iyo iyadoo kolkol dee masale keliya oo naazila ama xadiid keliya oo ruuxkii uu ka maqlay uu doonayay ruuxii maqlay uu doonaya inuu kaba maqlo ayaa socodkaa dheerkeedi jirtay insha allahu tacaala ana xadiid baa inoo soo socda jaabir ibnu cabdillaahi uu madiine kaba tegay oo dimashq iyo shaam tegey si uu saxaabi halkaa joogay isna waa saxaabi un oo xadiidee uu ka soo gaadhay uu afkiisa ugaba soo qaado halkiina uu kaba soo noqday bal waa inoo dambaysa abu ayub alansaari baa madiine ka tegey si uu cuqbatu caamir ibnu caamir xadiid ruuxa muslimkaa satrigiisa oo intan muski ah ugaba soo maqlo markii uu ka maqlayna halkiibuu iska soo rogay muu degin iyadoo loo amray markiiba uu soo noqdayo bal waa cilmiga iyo ihtimaamkiisa iyo rixladiise bal wuxuu yihi waqad kaana yurkabu fi ma dunaha ilى اmadinati waana xadiiث bukhaariya muslim bay wariyeen bal laftigiisana way wariyeen kollina waa inoo sii socon doona insha allahu taعala wallah subxana wa taعala alam